baan aniga ogsoonahay ninkii aqoon iyo garaad iyo thaqaafad iyo cilmi iyo wax lehna u ogyahay inayna etoobiya keeni karin halka soomaaliya maxaad cadaawad baa udhexaysa weli aanan la xalinin inayna kenya wadanka aniga aan ku noolahay hadda intay lagu hagaajisa meeshii lagu wada hadli lahaa beeli ahaa laakiin anaga xal keeni karin maxaa wax baa udhexay marka horta middaa iyada mid faarax keli weligeena ahayn waa mid nin kasta ogsoon yahay adduunka waktiga hadda la yidhaahda ninkan waa soomaali oo soomaalidu jecel yahay dambi ay ka haagisa kenya ethoobiana waa la soo dhaafay anaa kuu sheegayahay oo anigu soomaali baan nahay jinsiyadeyda waa kenya laakiin cunsurkeyga waa soomaali marka ethoobiya inay wadanka soomaali burburiso kaqaybiso dhaafay anaa kuu sheegayahay oo anigu soomaali baan nahay jinsiyadeyda waa kenya laakiin cunsurkeyga waa soomaali marka ethoobiya inay wadanka soomaali burburiso kaqaybiso ay ay sajadiso oo ay soomaalinimada tirto wax maanta bilaabatay ma aha bilaahi calaykum soomaalida ha akriso taariikhda waa minalik bay kasoo bilaabatay marka wax dhibaato inay u keento ma ogeyn daas inay u keeneen waan wada ogsoonahay halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga waxaana barnaamijka caawa idiin daadiinaya anigoo ah ciise maxamuud loolowa waxaa khadka taleefonka si toos ugu jira faarax macalin oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waddankaas kenya booskan ayaa waxa uu yahay booska afraad ee ugu muhiimsan dowladda waddankaas kenya faarax macalin ayaa sidaa darteed haynta booskan ku ah qofkii ugu da dowladdaas kenya faarax macalin sidaan idiin sheegay khadka taleefonka ayuu ku jiraa bal marka u horreeya aan soo dhaweeye faarax ee maalin wanaagsan maalin wanaagsan
faarax waxaan rabay inaan dhowr su-aaladood ku weydiiyo ka warran booskan muhiimka ah ee qof soomaaliya ama qof muslimihi markii ugu horreeyey uu qabto muhiimad intee la eg buu dadkeena muslimkaa khaasatan dadka soomaalida ah u leeyahay position intaa la eg oo nin adigoo kalaa uu qabto risow waasaad u sheegtay marka ugu horreysay oo qof mise muslime mise soomaaliya uu boos kaa qabtay waa xil buu la imaanayaa marka xilkaas in laga soo baxa ayaa muhiimada ugu weyn ay tahay xil fududna maa waa xil culus waana dadaalaya inayna waan soo saaranaya sidii aan xilkaa oga soo bixi lahaa dadkii wadanka deganaa oo kala diinta ahaa oo muslimiintii iyo kiristaankii iyo madaxdii iyo ada qaybaha mujtamaca bulshadooda kala duwan oo dhanna aad bay usoo dhaweeyeen waxaana aaminsanahay in maaragtay aan xilkaana kasoo bixi doona waan aaminsanahay inuu aan kasoo bixi doono aniga iyo maaragtay guddoomiyaha ayna u noqon doonto sharaf dadkii soomaaliyeed iyo maaragtay dadkii soo doortay faaraxo waxaan rabay inaan dhinaca kale ee ku weydiiyo waxaad tidhi dad intaa la eg baa doortay imise intee la eg bay doorashada lagu doortay ku leeyihiin dadka muslimka ah ama dadka soomaalida ah marka la fiirsho awintii meeshii iga dooratay markaan tirada si fiican ugu noqdo oo muslimiinta waxay ahaayeen ilaa iyo laba iyo toban bay ahaayeen doorashadana waxa weeyaan saddex jeer bay dhacaysaa oo marka koowaad marka labaad marka saddexaad tan anigu marki marka koowaad ba ay dhacday waa ugu isyimin intii maxaa dhee tirada ayaa waxoogaa inkuusan laga badnaa waa gartay faaraxo waxaan rabay inaan dhanka kale oo siyaasadda haddeer kenya wax kaa weydiiyo waxaa jira sida aad ka warqabto aad ayaa siyaasadda kenya haatan laysugu hayaa maxaa xal u aragtaan in dhibtaanu ayan sii socon siyaasadda haatan ka taagan kenya oo laysku afgaran layahayna soluution loogu heli lahaa maxaa aad xal u aragtaan adinkoo soo koobay halka waa wada hadalkan hadda la bilaabayo oo maanta bilaabanayo wuu kasoo baxaya halka midda ayada qolo kastana madoogaasi inayaan waxba yada keligeesana madoogsan kelin marka waxaan umalaynaya waa waa waa nabadana lagu baaqo waa lagu baaqay runtii oo dadka anagoo dhan ba hadda ku baaqahaynaa nabadii oo muddo dheer baan soo weliye waxoogaa adugu waxaa nabadana markii la sugo dadkii soo barakacayna guryahooda lagu celiyo nabadgelyada mar haddii la sugo dadka nabada hadlaan marka nidaamkii meesha uu ka socdo baarlamaanka uu xilkiisa la wareego iyo iyo iyo maaragtay siyaasiyiintii sifa marka haddana meel laisugu imaan lahaa meesha laisugu imaan howlgalkeeda la samayn lahaa fursadda horta way way wayna fiican tahay waana qaali khasaaro badan hala imaato waxaana aaminsanahay waddanka inuu mustaqbalkiisa aada u wanaagsanaan doono faarax waxaan rabay inaan ku maqashiiyo cod waxa weeye ninka isagu ah ninka kilinka shanaad ee ismaamul goboleedka soomaalida ee etoobiya arrinuu ka hadlay oo adiga kugu eedaynay waxaan rabaa inaan ku maqashiiyo oo aan dhowr su-aaladood kaa weydiiyo waa kana marka laakiin waxaan kuu sheegay oo kale kuwa kaleo fara badan oo iyagu laftooda dhibaato ku haya deegaanka soomaalida oon ahayn kuwan uun kuwaasi waa kuwe waxaa ka mida ninka la yidhaaho faarax macalin oo hadda laga dhigay ku-xigeenka afhayeenka kenya ninkaas oo hadda ka hor sheegay inay mataqaana ethoobia kamid tahay meelaha aanu dimuqraadiyadu ka jirin balse laakiin waxaan leeyahay ethoobia doorashadii ka dhacday toddoba iyo labaatan xubnood oo boolisaa ku dhimatay meesha ay mataqaanaa kenya kaga dhimatay mataqaanaa in ku dhow kun taana marka waxaan leeyahay dalkan deegaanka soomaalida wuxuu ku sheegay in la gumaysto laakiin waxaan leenahay madaxweyne baarlaman decentralization baa ka jira degmadu iyadaa budgetkeeda mataqaana jashasata dadku iyagaa mataqaana ay ka tashada mataqaana dadka diyada ka imanaya naga hayo kale kaasoo kalea dhibaatada nagu haya le hadalkaasi uu sheegay mooyaane ma ficilo kaleoo ma garanaysaa ay faarax macalin aad oga shakideen oo gobolka uu ka wadaa jira waxa weeye faarax macalin waxaan ognahay mataqaana horta inuu nin yani dhibaato ku hayo deegaankan yahay sababtoa wuxuu xidhiir toosa la leeyahay maxaakiimta wuxuuna ku sheegay warbixintiisa inuu dib usoo dhisi doono maxaakiimta soomaaliya isla markaaba uu abuuri doono mataqaanay ururo islaama oo la dagaalamo mataqaanaa kuwa kiristanka asuu sheegay isla markaana uu xooga saari doono deegaanka soomaalida hadalka hadalkiisa mooyaane ma wax caddayna baa jira oo isaga laftiisana dembi uu ku jiro oo kale ah
isaga laftiisa de waxaa toos horta abaabulkiisa iyo doorashadiisa waxaa ka dambeysay oo samaysay waxay ahayd mataqaanaa de ururada xagjigaa soo fangeliyay haddana wuxuu u miciye lisanayaa inuu mataqaana deegaanka soomaalida uu ururo mataqaanaaye lidkaa kusoo sameeyo yuu sheegay faaraxow sida aada maqlaysay ninkaas waxa weeye ninka isagu ah ninka haysta qaybta nabadgelyada ee kilinka shanaad amaba ismaamul goboleedka soomaalida dhowr arrimood buu ka hadlay wuxuu sheegay in aad tiri waddanka waa la gumaystaa wuxuu sheegay inay dawlad leeyihiin wuxuu sheegay in dhibaato a waddanka ku hayso wuxuu sheegay in xiriir ala leedahay maxkamadaha waxa uu sheegay in ururo ay ku soo doorteen islaami ah wuxuu sheegay in maarata xag jir aad rabto maxkamadihii inaad dib usoo noolayso oo aad rabto waxyaabo badan weeye waad maqlaysay eedahaas maxaa ka jira maxaase ka leedahay horta ciisow waxaan markaan aada usi fiiriyo wax maaragtay hadda culus oo aan ka jiwaqo meesha ima muuqato maxaa dee nin un maaragtay xukun mustacmar aho oo asagana daba dhilis u aho oo waxyaabahaas maana iska yara muuqataa taana waxa weeyaan laguma eedayo runtii leanna waa waa meesha inay inay dimuqraasiya jireen xorriyad jireen waa adduunkao dhan baa ogtaa horta aan kuu sheegay dhanka iyada midda kale anigu waxa weeyaan horta qofka adduunka yidhaahdo islam iyo meeshii laga soo doorto hadda baarlamaanka gudoomiye ciidanka baarlamaanka laga dooranaya aniga waasaan ku sheegay boqol kiiba toban miya keli baa ka ahayd muslim intaa kaloo dhanba waxay ahayn kristaan waxay ii doorteenna waan jiraa dawlad dhisan oo maaragtay nidaamsan oo nabadsugideeda iyo wax kasta iyo wax kasta dhisanna way iska jirtaa waayaan ku noolnahay annaga oo dimuqraasiya markii la yidhahdana inkastoo hadda dhibaato ay naqasatay laakiin haddana tan ugu wanaagsan markii sabab markaa laga dhaafo afrikaanka oo dhan haddana waxaan laisku laabaya ay tahay sidii loo fidafactiri lahaa oo loo fidsugi lahaa okay taa xagga nala soo laabta faangareen iyo horta wuxuu ogaal ma aha anigu gaar meel la dhaha ayaan ku dhashay dadkii lay soo doortay waa dheer beeshigeeda kulli waa la wadaogsoon yahay maxkamadaha wuu sheegahayana haa maxkamadaha waan taageeray oo waxaan u taageeray sharaf bay soomaalida sharciyeen berigi arumaadaa welin ma dhisin arumaadaa waxaa lii doorta sagaashan iyo labadii baa lii doorta haddana waxaan maraynaa laba kun iyo toddobadii baan maraynaa toddoba shan iyo toban sana kasoo weli ma jirin maxkamada beriga iyada markii lii dooranay waxay doortay ummadii soomaaliyeed mucaarad baana lagu doortay beriga iyada maxaa dhibaatooyinka jiray berigaasaa mid iskacaad aheyd wax weyn baan iska bedelay muddadii hadda anaga intaan baarlamaanka soo galay iyo hadda dhexlada waxaan u sheegaya ninka walaalkaya waa waxay marxaladaan maraysaan iyo dhibkaydaan haysto laakiin waxaadun kaga bixi kartaan haddii hufanaan iyo si cad loo wada hadlo dimuqraasiyadiinana inay sugmato adinka kale ma sugi doontaan ummadda ethoobiyaanka oo todobaatan milyan baa doonaya inay sugaan oo wax aniga keli aan ka hadlay maaha haddii hadda dimuqraasiya ay jiri lahayd oo xurriyad ay jiri xuquuqa baniaadam ay jiri lahayd waxyaana uu sheeg waxay noqon lahayd laakiin dhimtaan madaxweyne baan tikinalka loo soo doon haddana waxay ma wiileeba tigina intuu ka qabta haddana waa horay suu wada gilaa ku tuuray waddankaa jabad baa iska haystaa taana waa la ogsoon yahay haddab haddaad tiraahdo naaskaas umeelaya anagu waxtirayna ognahay annasaad ii karmaxtaa faarax wixii runtahe ma qariyo soomaaliya waxa ka dhacayo waxa weeyaan wax la wada ogsoon yahay aniga maxkamad ahaatay ayaa islaamiyiin ahaadeen rajil dad kale ururo kale isku tegaayeen hanti wadaag ahay nin alla ninkii sharafta soomaali soo celinayeen garabaan wax anigana hadda qof garab u qabsan u noqon mooye wax hadda maxkamada iga qaban karaan ninagaa niman dagaalamka masaakiin oo garab u baahan waxay ii qaban karaan oo aniga intaygi faandigarayaal iyo ayntahay ma jiro haddii asiraya reer annaga iyo meesha aan qoyska aan ka dhashay iyo aabaha iyo inta annaga iyo saan dhaqaalo u leenahayna si hadda hadla uma fadxaleen oo anigu ninkan qadiyad ahaan baa waxa ii geysay mooye qadiyadaasna waa mid culus oo waxba uusan ka qaban karin waa gartay waa gartay faarax kiisa hadalaalo wa- ee, waxaan rabay waxaa tiri ee, ciddii soomaaliya dhibaatadeeda wax ka qabanaysa waa taageeraya marka ma u aragtaa ciidamada e- etoobiya oo dad badni qabaan inay e, kaaga baahan yihiin adiga taageero maadaama dad badan qabaan inay wax ka qabanayaan waa mid midda kale haddii dad badni ay qabaan dadkii wadaadada ahaa xagjir bay ahaayeen adiga ruuxaaga miyaan lagu arkin in nin taageersan xagjir aa tahay horta eh, eh, cudur ma- maxay ahayd mase jariima la yidhaahdo oo oo crime la yidhaahdo islam ma jirto aan ku sheegay Eh, eh, maxaa la dhahaa dil baa crime eh dhac baa crime eh xatooyaa crime eh laakiin islam wax la yidhaahdo oo crime ninka waa muslim waa islaamis haddii aad tidhaahdo marka laqabta la dhihi maaha tuug kasta iyo maxay ahayd eh, qabqablo kasta iyo nin alla ninka ummadda soomaaliyeed intuu xasuuqay boolay dhacayna wuxuu isku dayayaa inuu yidhaahdo eh, islaam waaye markaasaytu asaga dembigiisa laga laga usan dembi uusan yeelanna oo islaamkaasaytu dembi lahay jirto anigu waxa weeyaan aan ku sheegay ee ee aad baan u dhexgalay intii ay wadahadal ka socotay soomaali inta waan ku dhex jiray oo intaas aan isku dayana sharafta soomaaliya aan soo celin laakiin mid baan aniga ogsoonahay ninkii aqoon iyo garaad iyo thaqaafad iyo cilmi iyo wax lehna urorogaa u ogyahay inayna etoobiya keeni karin halka soomaali maxaa dhe- cadaawad baa udhexaysa weli aanan la xalinin inay kenya wadanka aniga aan ku noolay hadda intay oglahay ajisa meesha lagu wada hadli lahaa meelii haa laakiin inay xal keeni karin maxaa dhe waxbaa udhexay marka horta middaa iyada eh, mid faarax keli wareyn eh, waa mid nin kasta ogsoon yahay adduunka waktiga hadda la yidhaahda ninkan waa soomaali oo soomaalidu jecel yahay dambi ay ka haajirta kenya iyo ethoobiyaana waa la soo dhaafsay anaa kuu sheegayahay oo anigu soomaali baan nahay Eh, eh, eh, jinsiyadeyda waa kenya laakiin cunsurkeyga waa soomaali marka etoobiya inay wadanka soomaali burburiso qaqaydiso ay ay jajadiso oo ay soomaalinimada tirto wax maanta bilaabatay ma aha bilaahi calaykum soomaalida ha akriso taariikhda waa meladis bay kasoo bilaabatay marka wax dhibaato inay u keento ma ogeyn daas inay u keeneen waan wada ogsoonnahay waxa loogu diidanaana waa iyaga hadda adiga isbay ciidamada ugandeska iyo burundiyaanka maxaa loo laayna loola dagaalamayna xamas waayo waxaa la og yahay dad baraka eh oonan gees ka ahayn oo maaragtay meel fog ka imaaday inay yihiin laakiin wadan xuduud kula leh waa deedan intas dheer intas aad ka jirtaa midda ayada anigu waxaa markaan faarax ahay cid alla cid cidda keliya oo dhibaato ummadda soomaali aanan u keenay oo wanaagga soomaali ka talinaysa sharafteedana soo celinaysa qarannimadeedana soo celinaysa xurriyadeedana soo celinaysa dama taageeraan wax diyaar baan tahay inta doorashada dhacaysa dhanna waan ka qayb qaatay oo kenya gudaheeda aheed waana isku daynay wax ana wax ku dayn maayo ani waxaan gees lahaa waxaan gees lahay keliya danta soomaaliya nin alla ninka danta soomaaliya ila imaado ninkaasaan garab lahay aniga waa gartay ee, fa- ee, waayo su-aashii ugu dambeysay aan rabaa inaan faaraxu ku weydiiyo ee, ee, warsadayaasha internetka ama raadayaasha ayaa dhowaan waxay ka hadleen in ee, faarax macalin ahaan aad eed u soo jeedisay dowladda soomaaliya oo baydhabo fariisinkeedu yahay adiga oo ku eedaynaya inay cadaadis ku hayso shacabka soomaaliyeed waxaa arrintaa ka jawaabay ee, maxamed cumar dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka oo booskaaga adiga jooga hadalladiisa waxaa ka mid ahaa waxaa wax laga xumaado ah in laba casho kadib doorashadii faarax macalin weeraro xukuumadda soomaaliya uuna ku tilmaamay inay tahay mid cadaadis ku haysa shacabka in fact isagoo weliba eh, kuu hambaliyeeyey booska aad heshay ayuu haddana intaa ku daray maxaa arrintaa ka leedahay dawxa- dawxana waa naqaanaa madaxda soomaaliya meesha u badan yihiin leeladii nala joogi jireen oo dhowr iyo tobanka sano soo dhaafashay u burburtay maaragtay ee, ee, dowladda soomaaliyeed intay nala joogeen nin maaragtay aan aniga aan ceeb waxayana ma aha Ee, laakiin ee, ciisow ee, ee, waxa weeyaan nin nin marxaladda hadda maanta nin baydaba joogo oo ciidamada ethoobiyaana ay ilaalinayaan ee, lama dhihi karo ee, ee, si xorriyad ahaan u hada Ee, walaalo waxa weeyaan ee, iyagana waxba khatar ha gelin alla wixii jira waan ogsoonahay adna waan ogsoon tahay laakiin waxaan anigu diyaar uahay fiir midaan ku sheegayo wax alla wixii wanaag soomaaliyeed ay ku imaan karto garab baan uahay ayagaa sayta waxaan aniga aaminsanahay in wadahadal rasmi u dhaca oo ayagaas ay ku dhex jiraan oo maxkamadaha hadda aad sheegaysaan oo lix bilood keli sharaf soomaali een weligeed arag lix toban sano oo soo dhaafnay ay u soo celiyeen meelihii ay xukumayeen arrintana waa ummad soomaaliyeed oo qadiyad leh oo ku dagaalamaysa sharafta soomaaliya inay soo noqoto xaq bay uleeyihin daayada dhalinyaro waxaa jirtaa iyo ururo kale iyo aqoonyahan kale iyo fara badan oo iyagana ka duwan labada dhinac oo laakiin dibadaha iyo diaspora meel kasta joogaan kulli xaq bay uleeyihin inay sharafta soomaaliya soo celinteeda ay qayb ka qaataan laakiin ajnabi oo weliba xuduud kula leh oo ay idin dhexaysay dhibaato oo boqolaal sano ah in maanta uu xalka soomaali laga raadiyo ninka saas ku firi waxa weeyaan been buu isu sheegay adduunkana waa ogi annagana waa ilaahay na ogi waaye fa- faarax waa mahadsantahay intaasaan kusoo gabagabaynayna
maasanta
waa ka xumahay in dhinaca taleefonka khadku uusan aada u wanaagsanayn taasoo ay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn iyow ka dhaca ee waddanka waddamada africa oo dhinaca telecommunicationka